Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Waddooyinka Somalilan ayaa daahfuray dhismaha wajiga labaad ee waddada isku xirta Boorame iyo Baki taasoo laga bilaabay Jaamacadda Camuud oo ku taalla bariga magaalada Boorame. Waxaa ka qayb galay daahfurka dhismaha wajiga labaad ee waddada injineero, wasiirro iyo guddoomiyeyaasha Boorame iyo Baki. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Waddooyinka Somalilan Cusmaan Ibraahim Nuur ayaa ka warbixiyay dhismaha waddadan.
inaynu maanta joogno waddadii baki boorama oo aynu sidii qorshuhu ahaa ilaahay subxana watacaala inoo suurtageliyey inaynu maanta daamurkii eh, saarayno haddii ilaahay ka dhigo Een, waa ilaahay mahaddi qorshaheennii aynu ku soconnay ahaa inay eh, waddadu dhisanto lix iyo soddon kilomitir eh, boorama iyo baki isku xidhaya inaynu joogno daamur saarkoodii maanta baa ilaahay mahaddiisa xubnihii ka qayb galay dhismaha wajiga labaad ee waddada isku xirta Boorame iyo Baki ayaa si wada jira u bogaadiyey.
ee waddadani waa waa lix iyo soddon kilomitir sida la sheegayo waa bilow weeye waxa weeye waxay ku socotaa meeshii een, een, een, dooxii dibiro weyn oo runtii ee, dee khudradda iyo beeraha iyo biyahaba aad iyo aad iyo aad u fiican waanu ugu ducaynaa in ilaahay taam yeelo waddada ay noo dhammaystiro nin walibana daacad ka noqda rag iyo dumar yar iyo weyn tawataa waa waddo qurux badan oo roogaa la dhigayaa oo wax lagu farxatii ugu weyneyd aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka oo wixii uu ballan qaaday uu kaga dhabeeyey marka wax weyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaa waddadana wax weyaan waddada waqooyi oo dhan waraabi doonta een waxaan ballan qaadanaa inaan waddada iyo dadka shaqeynaya iyo qalabka lagu shaqeynayo bal- een ilaalino